Magaalada Dangaroyo ayaa lagu qabtay shirweynaha isku xirka haweenka degmada. Waxaa shirka goobjoog ahaa hoggaanka ugu sarreeya ururka haweenka iyo qaar ka mid ah haweenka degmada, iyadoo shirka diiradda lagu saaray horumarinta haweenka. Guddoomiyaha ururka haweenka degmada Dangaroyo Qadar Cabdulaahi Maxamuud ayaa ka waramaysay ahmiyadda shirka.
haweenka dangoroyo waa haweenka dangoroyo marka waxa weeye waxa weeye inaynu isku xirnaano oo waxa weeye haweenka dangoroyo ay yihiin hal qof ah ama hal nafar ah inay yihiin baa layna ka doonayaa reer dangoroyo haddaynu nahay gabdhaheenna ah, waxa weeye dhammaanteen hooyooyinkii gabdhihii hablaweyntii inamihii kulli waa dhan nahay madaxdeenni waa ta halkaa fadhido aan magacaabay waxaan we- marka idinku boorinayaa inaynu isku xirnaano aynu noqonno hal qof ah waxa weeye keeni dhib dhib maxay tahay dhib haysto inaynu qof ka noqonno oo waxa weeye inaynu isu qareenno oo waxa weeye keena baahan u qareenno keena buka inaynu qareennaa la rabaa keena baahan inaynu qareennaan rabnaa keena maqan inaynu qareennaan rabnaa gabadha laga tahriibay oo waxa weeye laga tahriibay iyadana inaanu qareenno baan rabnaa marka inaynu isu qareenno oo isku xirnaanno oo baahi iyo bugto iyo caafimaad intaba inaynu waxa weeye aynu iska ognahay ayaa la doonayaa oo aynu isku mid nahay oo aynu isla shaqayno baa la Qaar ka mid ah haweenka ka qaybgalay shirka ayaa sheegay inay doorkooda horumarinta ka qayb qaadan doonaan.
waxaan rabaa degmada afar xaafadood weeye inaynu waxa weeye waxa weeye dhaqaalo ururinno waxa weeye maalintii wax dhacaanin iyo inaan habhaboran anigu xalay waa soo fekeray waxaan ku fekeray eh, afarta xaafadood oo degmada dangorayo eh, 25 konton gabdhood intii laga qoro 25 haddii laga qaado bishii maal- eh, bishii inay tahay boqol dolar kontonkii gabdhoodba afarta kob- labada boqoloo gabdhood markii lasu geeyana sanadkii inay tahay eh, la- eh, la- lacag ba- badan eh, waxa weeye adigu afar kun iyo weliba siddeed boqol baan ku qiyaasay haddaanan been sheegayn marka walaal waxaan rabnaa inaynu dhaqaalo ururino waxaynu rabnaa keena xanuunsan inaynu u gurmano waxaynu keena kee laga tahriiba inaynu u gurmano maxaynu ugu gurmanaynaa wax markaa qofkii uu- toban doolar ama shan doolar looguma tegi karo qofku ma hayo bainti five baa muddo aynu ah bainti five akooma lagu guro baa muddo aynu ah wiilkii tahriiba ama gabadhii tahriibta reerkii geeri ku timaado qofkii xanuunsan aan loo kala sokayn ee la dhaho lacagtan waa inaynu maanta halkaa ku qabanaa inagoo reer dangoryaa oo ka shirnaa marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa sidaasaana muddo inoo ah waa inoo bainti five iyo afar gabdhood oo xaafadaha bainti five
awolu bismillaahi iyo hay-adaha qur-aan bisinku waa bela xijaab waa bir mu'miniin belana maa seebta ruuxii ku xira badniga war biraada weeyaanoo muslimku badbaadiya ilaahow bala dhammaanteed birnagaga godum oo naarta balalkeeda rabbiyo nagu bannayn in hooyooyinkii degmada dongoroyo gabdhihii dhallinyarada ahaa hooyooyinkii dadkii xilalka kala duwan dalka u soo qabtay xildhibaanadeennii hore guddoomiyihii ururka haweenka khadro ku-xigeenkeedii khasnajigeedii ay halkan ku midaysan yihiin waa ay farxad gelinaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mar labaad wejiyada halakan iiga muuqda iskuma cusbin wakhti dheer waa wada shaqaynaynay shaqo qurux badan baana qaban jirteen waxaan leeyahay hawli kama daalo weli waa hogadii dalkeenna iyo deegaankeenna innaga buu inoo baahan yahay waxaynu nahay lafdhabartii bulshada midka madaxda innagaa dhallay kan tahriibaayo oo badda ku dhimanayana innagaa dhallay midda aqoon-yahanada ah oo wax inoo barato dalka u shaqaynaysana innagaa dhallay deegaankuna innagu ino- ina sugaya Ma aha shirkii ugu horreeyay oo ay yeeshaan haweenka degmada Dangaroyo kaasi oo lagu horumarinaya haweenka.